hadda maanteed sida nabadgelyada ah isugu keen keenay shanta soomaaliyeedba ilaa iyo jabuuti muqdisho nairobi iyo gaarisa dowlad deegaameedka soomaalida ee etoobiya hargeysa ilaaha nabadda intaasoo dhan halkan isugu keen keenay ee sidaa quruxda badan ee aad mooddo geel si fiican loo waraabiyey annagu markaannu wax qurux badan aragno geel baannu ku tilmaannaa geel si fiican ceel wacan looga waraabiyey aad aad mooddo ilaaha sidaa u wada fadhiisiiyey qofna qof uusan lahayn iga baydh iyo iga durug ilaahaasaa mahad leh ilaahayna waxaynu ka baryaynaa bal marka hore inuu nabadqab ku wada celiyo qof kasta oo ku yimid halkan nabadqab inuu gurigiisii dadkiisii iyo duunyadiisiiyo u nabad qabta in ilaahay ku celiyo ilaahay saasaynu ka baryaynaa uguna mahad celinaynaa ta labaad waxaynu salaamaynaa madaxdan aan la soo koobi karin ee madaxweynaha dowlad deegaankan haddeer aynu joogno u horreeyo madaxweynihiisu ku xigo guddoomiyihii baarlamaanka maan arkayn waxaan umalaynaya fasax buu ku maqanya midhaa ya shir buu jiraa maasha allah ilaahay hadduu kuu roon yahay waxaa ii muuqday ra-iisul wasaarihii hore ee ummadda soomaaliyeed waxaa ii muuqda guddoomiyaha dastuurka qaranka soomaaliyeed waxaa ii muuqda wasiirkii amniga ee qaranka soomaaliyeed wasiiradii kale ilaahay hadduu kuu roon yahay meey madaxweynaha iyagii khaatimo haddaanan ku darin waa dembi ilaahay hadduu kuu roon yahay aad aad iyo aad baan madaxda aan aan u wada sal waan arkay waa sheegay excellency waan arkay waan sheegay madax dhaqameedka genaraal morgan baa ii muuqda ilaahay hadduu kuu roon yahay aad iyo aad baan lama soo koobi karo madax dhaqameedkeenna guud ahaan magac kastay kala wataan waan salaamaynaa waana soo dhowaynaynaa in wakti badan ay iga qaado salaantu ku talageli maayo insha allahu tacaala dhowr erayna waaba ku soo koobayaa mid beeshan beeldaajiyaha ku caana shubaysa yaan kelmad odhanayaa insha allahu tacaala kelmadna beeldaajiyahaan odhanayaa kelmadna soomaali baan odhanayaa saddexdaaba u dhaafi maayo haddii eebbaydmo kelmad beesha cali saleebaan baan odhanayaa waa ku mahadsan tihiin xafladdan qiimaha badan salaadiintooda suldaan bashiir oo halkan ag jooga suldaan ilaa jeenicad suldaan maxamuud suldaan yuusuf boqor boqor cabdirashiid iyo iyo intii la shaqaynaysay ee ganacsato lahayd ee culimo lahayd ee aqoon-yahano lahayd oo siyaasiyiin lahayd ee xafladdan aan hore u dhicin ee haadbahaad kici xafladdan intaa isugu keenay waxaan leeyahay magaciin ha jiro magaciin ha jiro muruqiinnii iyo maankiinnii iyo maalkiinnii baad muujiseen maanta waxbaadna tusteen and we will notice annana waa qoranaynaayo jeebka sare aanu gashanaynaa insha allahu tacaala laftigayagu intaasoo dhan isuguma ayan timaadeen haddaanaan mugga iyo miisaanka beeshu ay geeska afrika ku leedahay haddaanaan ogayn xeerka soomaaliyeed wuxuu ahaa in boqortooyada ama garaatooyada cusubee la samaynayo saddex geedi ninkii u jiraa inuu u yimaado soddon geedi baannu idinka nimid ilaahay hadduu kuu roon yahay taasna waxaa keenaysa istiraatiijiyada aad leedihiin danta la idinka leeyahay jacaylka aannu idiin qabno halka aad noogu jirtaan aad iyo aad baannu idinku mahad celinaynaa laba arrimood waa idin faraynaa ta koowaad midnimaannu idin faraynaa midnimo dhaqanka a baannu idin faraynaa midnimo ilaahay hadduu ku roon yahay siyaasadda a baannu idin faraynaa midnimo ganacsatada a baannu idin faraynaa insha allahu tacaala waxaannu idin faraynaa sidaa wacan ee aad beeldaajiyaha ugu caana shubteen inaad isu garab taagtaan oo weliba isugu garab taagtaan nabadda nabadda weeye arrintaannu idinka rabno waxaannu idin faraynaa reerka qaylaannu ka maqlaynay beryahan nama jeclaysan qayladaa haddaannu u soo bixi karrana waannu u soo bixi lahayn qayladaa ma aanaan jeclaysan waxaannu rabnaa nabad beeshu inay ku noolaato waxaannu rabnaa inay nabad walaalahood la qaataan waxaannu rabnaa maanta beeldaajiyaha aad ku caana shubteen ama wuxuu noqonayaa beeldaajo colaadeed ama wuxuu noqonayaa beeldaajo nabadeed gacantiinna ay ku xidhan tahay weliba waxaan si gaara u tilmaamayaa cumar cali iyo ismaaciil cali in ay beeldaajiyaha xaajada ag dhigaan inay gurigiisa geeyaan inay nabad buu ku talinayaaye nabadda uu ku taliyo ay qaataan nabaddaa inay qaataan taa weeye ta aannu ka rabno beesha cali saleebaan guud ahaan iyo gaar ahaanba beeshana waxaannu leenahay ilaahay hadduu kuu roon yahay sidanaad isu sharafteen iyo awooddan aad muujiseen ilaahay ha idiin siyaadiyo ilaahay ha idiin siyaadiyo insha allahu tacaalaa saasaannu leenahay beeldaajiyaha hal baan leeyahay beeldaajiyaha waxaan leeyahay nin dhallinyaro ah oo mutacallim ah oo ilaahay hadduu kuu roon yahay muuqaal iyo magacba leebaa tahay allaha kuu siyaadiye marka hore xilkanna allaha kugu dhowro aabbahay garaad cali garaad jaamac iyo beeldaaje xaaji cabdullaahi saaxiibbay ahaayeen innana inaynu saaxiibba noqonnaan jeclahay insha allahu tacaala saaxiibbay ahaayeen baarlamaankii u horreeyey ee qaranka soomaaliyeed bay ku wada jireen oo xildhibaanna ka wada ahaayeen tol isjeceloo wada shaqeeyay ahaayeen tiiyoo kalaynu insha allahu tacaala aan kula garab taagnahay kula ag joogaa aad igugu tashanaysaa insha allahu tacaala guriga aad ka soo jeegtaa waa guri qadiima waa soo jireen waa ilaahay hadduu kuu roon yahay guryihii barigan ka tilmaannaa insha allahu tacaalaa halkii inaad ka sii qaaddo yaan rabnaa dhaqanka ama beeldaajiyaha garaadka boqorka suldaanka soomaalidu waxay tidhaahdaa waa geed meel ban ah ku yaalla meel ban ah oo geed kale uusan ku oolin oo baaxasooro ah waa geed ku yaalla geedkaasi cid walba way soo eegataa way ku soo tubataa way ku tala gashaa geedkaas marka la yimaado berigii hore laba laba arrimood unbaa lagu saluugi jiray baa la odhan jiray xilligeennanna arrin kalaa ku darsantay saddexdaa inaan kaaga digaan rabaa insha allahu tacaalaa inta kale adigaa marsan doonee geedkaa marka dadku ay meel fog ka arkaan ee ku soo tubadaan ee ay yimaadaan laba arrimood bay uga tegi jireen geedkaasi hadduu laamo kala durugsan leeyahay oo aan isu dhowayn har ma yeesho hadla'aan waa looga tagaa haddii uu qaniin yeesho oo ilaahay hadduu kuu roon yahay geedkaasi qaniin yeeshana qaniinka waa looga tagaa laamaha filiqsan ee aan harka samayn waxaa looga jeedaa cadaalad darro cadaalad darro waa looga tagaa ee cadaalad darro iska ilaali insha allahu tacaala abkaa iyo adoogaa laguma aqoone qaniin waa looga tagaa qaniinka waxaa lagu sheegaa inta ku hareera ku hareeraysan hadday dadka gujeeyaan ilaahay hadduu kuu roon yahay mid walba nabar ku dhuftaan mid walba caydhiyaan waa laga yaacaaye inta kugu hareeraysan culimmo iyo cuqaal iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay salaadiintaada ka dhigo oo in dadka kaa erida ha ka dhigin insha allahu tacaala labadaa qodob baa aabbayaasheen lagula talin jiray innaga qodob baa inagu soo kordhay waxaaba dhacday haddeer in geedkiiba meeshii laga waayo geedkii reeruhu meesha ku ogaayeen ee baaxasooraha ka taagnaa ee lagu soo tuban jiray in la yidhaahdo siyaasi hebel baaba jeebka gashtayoo meel hebluun la aaday taasaa inagu soo korodhay taana iska ilaali baan ku leeyahay oo reerka halkaaga u fadhi insha allahu tacaala halkaa ay kuu geysteen u fadhi reerahan waxa qarribay dadka kala kaxeeyey wuxuu yidhi waraabo dhala yaa waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu soo tuuray gamuun wuu garan waayo horu u qaatay oo ilaahay hadduu kuu roon yahay waraabe duqoobay oo god ku jiru u geey wuxuu ku yidhi waxaanaa bini aadam igu soo gamaya waa maxay waa loo warramay waxaa la yidhi waa afku bire dhex ku qori leh daba ku baal leh waa wixii abkeen iyo adoogeen ballaayey siyaasaddu anoo madaxweynuhu iga raalli yahay waa waxa dadkan kala kaxeeyey in aynu qoladeenna dhaqanka inta aynu dib isaga taagi karaynaba isaga taagno oo ilaahay hadduu kuu roon yahay aynu ku ixtiraamno inta wadda isla markaana aan la odhan isimadii jeebkaa lagu sitaa waa arrin waxa weeye inoo taallo wey soomaali waxaan leeyahay soomaali waxba isuma qabto dhibi kama dhaxayso walaaltinimadooda waxaa laga dareemayaa golahan caleemasaarka ee beeldaajiye maxamed beeldaajiye ismaaciil beeldaajiye cabdilaahi inta isu timid afarta koone ee soomaali baa laga yimid waxay caddaynaysaa soomaali in ay walaalo tahay ee ciddii xarkahan lagu kala xidhay ka furi lahayd inay doonayso waxaannu idinka codsanaynaa haddaad siyaasi siyaasiyiinta tihiin xarkahan aad nagu kala xirteen naga fura isukaaya fasaxa hanna kala qoqobannina walaaltinimada iyo wanaagga iyo wadajirkaannu wax idinku nahay idinna wax ku tihiin saasaannu idinka codsanaynaa dhaqankana waxaan leeyahay hawshu waa waxay soomaalidu tidhaahdaa riyuu jeenyahoodu labay u qaybsan yihiin hawshu waa u qaybsan tahay labana way ku xoqotaa labana way ku qodataa hawsha soomaaliyeed inay sidaa u qaybsanaato oo wixii soo siyaasad iyo dowlad dowladdisa loo daayo siyaasiyiinta wixii dhaqana iyo isu keenis iyo walaalayn iyo isu fur iyo ilaahay hadduu kuu roon yahayna dhaqanku ay qaataan oo goloyaashoodu ay u madax bannaanaadaan insha allahu tacaala ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ina soo qaboojiyo ilaahay waxaynu ka raxmaad baynu weydiisanaynaa gacantiisay ku jirtaa cid kaloo bixin kartaa ma jirto ilaahow waxaannu kaa baryaynaa inaad raxmaad noo shubto raxmaadkaad ilaahu noo shub beeldaajiyaha ducada dambe yeelan doono waa u sii kaabaynaa haddii eebbaydno inta xanuunsanaysa xanuunka allaha ka dulqaado xanuunka allaha ka dulqaado caafimaad allaha siiyo inta qaamaysan qaanta allaha ka bixiyo nabadgelyaynu ilaahay weydiisanaynaa soomaaliyoo dhan baynu nabadgelyo ilaahay weydiinaynaa ilaahay sidaasaynu ka baryaynaa ilaahay waxaynu u weydiinaynaa oo gacmaha cirka ugu taagaynaa oo ilaahay innagoo dullaysan aynu ka baryaynaa inuu beeldaajiyaha mas-uuliyadda maanta la saarayo uu ku asturo ilaahu ku astur ilaahu ku astur ilaahu tolkii oggolaysii ilaahu mid raallahaanshahaga ugu taliya ka yeel allahuma salli calaa sayidina maxamed salawaat ullahi wasalaamu caleyh faatix
garaadku waa mahadsan yahay